ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaalka dulqacda sanadka da hijriyada qodobada maantaoo arbaca barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah in ka badan boqol ruux oo meydadkooda laga helay magaalada mariobel ee dalka ukrain mas-uul ka tirsan mid ka mida dalalka dhaca laatiin amerika oo la dilay toogusho khasaare dhalisay oo ka dhacday dalka jarmalka shil khasaare geystay oo ka dhacay dalka bulgeriya mashaariic horumarineed oo imaarada islaamiga afghanistaan ka hirgelisay dalka afghanistaan iyo muslimiinta caalamka oo weli ka falcelinaya tallaabadii foosha xumayd ee ay dowladda hindiya ku aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka muslimiinta caalamka ayaa weli ka falcelinaya tallaabadii foosha xumayd ee dowladda hindiya ku aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida warbixintan ku eegayo maxamed cali aadan هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم فالجواب ما ترون لا ما تسمعون ولتثكلنا أمهاتنا إن لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون
muslimiinta caalamka ayaa jawaab celino kulul ka bixinaya aflagaadadii ay gaalo u dhalatay dalka hindiya u geysteen nebigeenna maqaamka sare leh ee moxamed sala allahu calayhi wasalam malaayiin muslimiin ah oo baraha internetka iskula xidhiiray ayaa isku ballansaday inay sare u qaadaan cadaadiska dhaqaale ee ay saarayaan dowladda hindiya ee ay madaxdeedu ku dhiiradeen wax ka sheega nebiga iyo saxaabadiisa inkastoo xukuumadaha sheegta islaamka ee ka jira caalamka aysan qaadin tallaabo ka dhan ah dowladda hindiya haddana shucuubta muslimka ah ayaa gelgelay dhaqaalaha hindiya kadib markii ay iclaamiyeen inay qaadaceen dhammaan alaabaha hindiya ay soo saarto tallaabadaasoo qobgariir ku riday dowladda hindiya oo ka mida dalalka dhaqaalahoodu soo kobcayo tobankii sane ee lasoo dhaafay culimaa uddiin ducaad iyo saxafiyiin caanka ah baraha internetka ayaa xoojiyey boorinta ay u jeedinayaan ummadda milyaarka ah taasoo ku aadan in hindiya ay dhaxalsiiyaan ciqaab dhaqaale iyagoo u nusraynaya nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam mid ka mid a dadka ugu firfircoon ee xagga internetka ku muujinaya sida ay uga xun yihiin gafka ay ku kacday dowladda hindiya ayaa isagoo la hadlaya ummadda muslimka ah yidhi ummad yahay muslimka ah waxaan soo gaarnay taagdaridan ilaa goormee ayaynu odhan doonaa cudran yaa rasuulallah aaway islaamkii miyaanu jirin qof soo ajiiba sumaya alxajri ayaa iyadana leh haddii aynan maanta istaajin xadkooda waxay kusii socon doonaan inay mar weliba nagu xadgudbaan inaan qaadanno go-aanno sax ah oo u soo jiidi kara natiijooyin foolxun iyo khasaare ayaa inooga wanaagsan inaan iska aamusno oo aan difaaci weyno nebigeenna iyo islaamkeenna
فبطن الأرض خير والله من ظهرها والزنادقة بيننا يستهزئون بديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم waxaa jira muuqaalo muujinaya ganacsato gebi ahaanba kansashay ganacsiga iyo adeegyada ay soo saarto dowladda hindiya kuwaasoo sheegay inay joojinayaan soo iibsashada badeecooyinka ka imaanaya waddankaas tallaabadaasoo ay muslimiinta caalamka ugu baaqeen inay diiradda saaraan si ay u noqoto mid ka mid a culaysyada uu la kulmi karo nidaamka new delhi si ay u arkaan xajmiga ay arrintaasi leedahay marka uu ku dhiiranayo inuu carabka ku dheereeyo dhaleeceynta islaamka iyo ehelkiisa qaar ka mida dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waddanka kuwait ayaa go-aansaday inay jaraan badeecadaha hindiya muuqaalo lasoo dhigay barta twitter-ka ayaana lagu arkayaa tallaabada lagu muujinayo go-aankaas ku-dayashada mudan si ay uga qayb qaataan xamlada xambaarsan magaca ilaa rasuul allahi yaa mudi قطعنا المنتجات الهندية بسبب رسالة الرسول وحنا كشعب كويتي ومسلم لا نرضى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم waxaan jaraynaa badeecadaha hindiya sababa ku aadan isaa'ada ka dhanka ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddaanu nahay shacabka muslimka ah ee kuweyt ma aqbalayno suurad xumaynta rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam in si cad loo jiro adeegyada ay soo saarto hindiya waa shay waajib ku ah muslim weliba iyo dowlad kasta maxaa yeelay arrintaani waa xadgudub si gaar ah u taabanaya rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam xadgudub kasta oo ka dhana nabigeenna sala allahu calayhi wasalamna waa mid dhibaato ku ah muslimiinta oo idil dhammaan waddamada muslimiinta iyo guud ahaan shakhsiyaadka waa inay gooyaan dhammaan badeecooyinka hindiya ayna falcelinnadaasi noqdaan kuwo leh saameyn muuqata وتكون تكون ردة فعل يأخذ بها بالاعتبار يعني waddanka kuweyt oo qayb ka ah dhulka jasiiradda carabta ayaa shacabka ku dhaqan waxay noqdeen dadkii ugu horreeyey marka laga hadlayo ganacsatada ee ku dhawaaqay inay jareen badeecadaha ay soo saarta hindiya kuwaasoo muslimiinta caalamka ugu baaqay inay qaadaan isla tallaabadaas hay-adda guud ee u gargaarista nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ku boorisay tallaabadaas kadib markii baraha bulshada lagu faafiyey muuqaalo lagu daawan karo adeegyo kala duwan oo qayb ka ah qalabka bakhaarada dukaamada iyo badeecado kala duwan oo lagu dhejiyey calaamado muujinaya in la joojiyey iibintooda hindiya waxa ay qayb ka tahay dowladaha soo saara badeecado badan oo looga ganacsada inta badan caalamka waxaana ay qayb weyn ka yihiin ilaha dhaqaale ee uu leeyahay waddankaas iyadoona ay dadka waxgaradka ah ku baaqayaan in la jaro xarigaas iyo guud ahaan masaalixda dowladda hindiya si ay u aqoonsato in baadilkeedii uusan lahayn wax awood ah markii la barbar dhigo xaqa iyo ehelkiisa
فيا شباب الإسلام اتبعوا أمر الله تعالى وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء واقتدوا بمحمد بن مسلم وأصحابه رضي الله عنهم واقتدوا بمحمد بن مسلم وأصحابه رضي الله عنهم
إذ تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa imaarada islaamiga afghanistan ayaa sare u qaaday adeegyada ay ku horumarinayso kaabayaasha bulshada si ay baraare ugu noolaadaan dadka raciyadeeda ay maamusho kadib sagaal bilood oo xiriir ah markii ay dalka la wareegtay ay imaarada islaamiga ku dhaqaaqday isbedel weyn oo dhanka maamulka ah waxaa la dhisay wadooyin burbursanaa labaatankii sane ee lasoo dhaafay waxaa dibudhis lagu sameeyey xarumaha danta guud iyadoo lacago biil ah loo qoray kumanaan ka mid ah dadka fuqarada ayaan awoodin inay shaqaystaan sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada waxaa la shaqaalaysiiyey ku dhowaad sideed kun oo ka tirsanaa bahda tacliinta kuwaasoo shaqla-aan ahaa muddo sanada ah si loo yareeyo dadka dibadda uga baxaya waddanka ayay imaaradu dhidibada u taagtay mashruuc shaqo abuur ah dadka leh aqoonta sare ayaa helaya shaqooyin halka dadkaan aqoonta lahayn balse xirfadaha kale leh laga shaqaalaysiinayo mashaariicda dhismaha wadooyinka iyo qurxinta bilicda magaalooyinka wasaaradda tacliinta sare ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay shaqaalaysiisay ilaa oo ruux kuwaasoo shaqada lagu siiyey hadba heerka aqoontooda shaqaalahay wasaaradan qaadatay ayaa imtixaanaad u galay shaqada wuxuuna mashruucan ka hirgalay ilaa labaatan wilaayo oo ka mid ah soddon iyo afarta gobol ee uu dalka afghanistan ka kooban yahay wakaalada wararka ee bakhtaar news ayaa sheegtay in kumanaanka kun ee ruuxee la shaqaalaysiiyey laba kun siddeetan iyo saddex qof oo ka mid ay yihiin dumar kuwaasoo ka shaqaynaya jaamacadaha iyo madaarista nidaamiga ah iyo kuwa diiniga ah tani waxay meesha ka saaraysaa daacayaadkii warbaahinta reer galbeedku ka faafinayeen imaarada islaamiga oo ahayd inaysan wax ihtimaama siinin dumarka wasaaradda waxbarashada waxay caddaysay in imaaradda islaamiga ay dumarka siisay xaqa ay shareecada islaamka ku leeyihiin balse gaaladu ay doonayaan inay dumarka muslimaadka ha qaawiyaan kana fasahaadiyaan diintooda bishii lasoo dhaafay waxaa sidan oo kale la shaqaaleysiiyey ilaa kun sagaal boqol saddex iyo toban macalin oo wax ka dhigaya fasalada shanaad iyo lixaad ee wilaayada islaamiga kaabul waana marxaladii koowaad ee macalimiin heer dowladeed ah lasoo saaro muhiimadeennu waa inaan shaqaalaysiinaa dadka aqoonta leh ee awooda inay u faa'iideeyaan bulshada qof waliba oo wasaaradda u shaqaynaya wuxuu gelayaa imtixaan ee ma jirto kala xulasho gaar ah ayuu yidhi wakiilka wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta dhinaca kale nidaamka warshadaynta casriga ayaa ka bilowday dalka afghanistan ammaanka iyo kala dambeynta dalka camimtay ayaa sabab u noqday in ganacsigu bullaalo ganacsato reer afghanistan ah iyo kuwa carab ah ayaa bilaabay in mashaariic ganacsi oo waaweyn ay dalka ka hirgeliyaan magaalada kandahaar oo ah caasimada labaad ee afghanistan waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey xaafadda warshadaha halkaas oo lagu rakibay warshado sare u qaadaya ganacsiga dalka warshada suufka ayaa dhismaheeda la kaamilay durbana waxay bilowday wax soo saar agaasimaha wasaaradda ayaa sheegay in markiiba dalalka turkiga iyo iiraan u dhoofiyeen in ka badan laba kun oo tan oo suuf ah waxaana kasoo xarooday lacago malaayiin dollar ah boqolaal qof afghaaniyiin ah ayaa shaqo ka helay wasaaradaha dalka kahana qaaday sida uu sheegay waali ku-xigeenka wilaayada kandahaar qitaaca dhismaha ayaa isna aada u bulaalaya imaarada islaamiga ayaa ku dhawaaqday tobannaan mashruuc oo lagu dhisayo wadooyin tareenadu isticmaalaan iyo kuwo laami ah si loo fududeeyo isku socodka dadweynaha iyo badeecadaha ay isdhaafsanayaan reer afghanistan iyo dadyowga dariska la-ah mashaariicda dhismaha waxaa heshiis lagula galay shirkado maxalli ah oo arrimaha dhismaha ka shaqeeya kuwaasoo iyana shaqaalaysiinaya kumnaan qof oo shaqaale ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda afghanistan ayaa bishii lasoo dhaafay sheegay inay si adag ula dagaalamayaan shaqola-aanta ama baagamundada waddanka ku bahday kow iyo labaatankii sane ee gumaysiga maraykanku dalka joogay siyaasadda imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa ku dhisan in laga shaqeeyo masaalixda diineed iyo tan adduunya ee muslimiinta afghanistan waxaana numuudajka afghanistan kahana qaaday uu bannaanka soo dhigayaa tajrubada nidaamka islaamiga ee dastuurkiisu yahay kitaabka allah waxaa in badan fashilmay iskudayadii reer galbeedku ku doonayeen inay ku qalqalgeliyaan nidaamka islaamiga ah bulshada reer afghanistan iyo imaaradana lagu kala fogeeyo dadkii dibadaha u qaxay ee ay saamaysay dacaayadaha warbaahinta ayaa hadda bilaabay inay kusoo laabtaan dalkooda iyadoo soo dhoweyn rasmi ah loo sameynayo dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda islaamiga ee afghanistan wuxuu wareegto uu soo saaray ku amray mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda inay u diirnaxaan dadka muslimiinta ah ee labaatanka sano ku hoos noolaa gumaysiga reer galbeedka mas-uul kastana loo baahan yahay inuu albaabadiisa u furo bulshada uu shaqada u hayo
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka mahad cubayd ayaa soo jeedinaya meydad kor u dhaafaya boqol iyo konton ayaa laga helay magaalada mariabol ee ukraine kuwaasoo lagu wareejiyey qoysaskooda ku dhowaad boqol iyo lixdan meyd oo ka mid ahaa askarta dowladaha ruushka iyo ukraine ayaa lagu wareejiyey qoysaskooda kuwaasoo ku dhintay dagaallo labada dhinac ku dhex maray magaalada mariabol ee dalka ukraine warbaahinta ukraine ayaa sheegtay in meydad tiro badan oo loo malaynayo inay yihiin ciidankii difaacayay magaalada mariabol la soo gaarsiiyey magaalada kiyef ee caasimadda dalka ukraine sida ay wararku tilmaamayaan konton askari oo ka mid ah askartaasi dagaalka ku dhimatay waxay ka mid ahaayeen ciidankii ka dagaalamaya gudaha warshada biraha ee sufistol madaxweynaha ukraine valadimir seloniski ayaa sheegay in ciidamada difaacayay warshada biraha ee sufistol ay ahaayeen laba kun iyo shan boqol oo askari oo iskugu jira boolis iyo ciidamo milatari ah dowladda ruushka ayaa ka gaabsatay ciidamada dagaalka mariabol looga dilay ee la sheegay in meydadkooda la guddoonsiiyey dhanka kale weerar ikhtiyaal ah ayaa lagu dilay wasiir ka tirsan daldhaca qaaradda latiin america wasiirkii deegaanka ee dalka dominican ayaa lagu dilay weerar ikhtiyaal ah xilli uu ku sugnaa gudaha xafiiskiisa afhayeenka madaxtooyada waddanka dominican ayaa muuqaal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku yidhi xogta aan helnay ayaa sheegaysa in wasiirka deegaanka lagu dilay weerar hubaysan oo lagu qaaday xafiiskiisa wuxuu intaas ku daray in ninka toogtay ay saaxiibo ahaayeen wasiirka ilaa iyo carruurnimadiisii isagoona aan sheegin sababta ka dambeysay weerarkaasi shaqaalaha wasaaradda deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee dominican ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen ugu yaraan toddoba xabadood oo ka dhacay gudaha dhismaha ciidamo ka tirsan booliska waddankaas ayaana goobta soo gaaray waxyar kadib markii uu dhacay weerarka wakaaladda wararka ee a b f oo soo xiganaysa ilaa iyo saddex ilwareed oo ka tirsan wasaaradda kuwaas oo wakaaladda ka codsaday inaysan shaacin magacyadooda ayaa sheegay nin hubaysan uu gudaha u galay xafiiska wasiirka halkaasoo uu ka socday shir toddobaadle ah oo ay isugu yimaadeen wasiirka iyo ku-xigeenkiisa kadibna wasiirka ayuu rasaas ku furay wasiirka la dilay oo da-diisa lagu sheegay kontoniyo shan jir ayaa ahaa wiilka madaxweynihii hore ee dalkaas intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo labadii ilaa labada kun iyo lixdii dhinaca kale laba ruux ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday bartamaha dalka jarmalka laba ruux ayaa ku dhintay weerar toogasho ah oo ka dhacay gudaha magaalo ku taalla bartamaha waddanka jarmalka sida ay tilmaamayaan warar halkaas laga helayo war qoraal ah oo ka soo baxay booliska jarmalka ayaa lagu sheegay dhimashada laba ruux oo ku nafaayey toogashadan oo si gaar ah kaga dhacday gudaha dukaan cuntada lagu iibiyo kaas oo ku yaala magaalo ka tirsan dalkaas goobjoogayaal u warramay wakaaladda wararka e b ayaa sharaxaad ka bixiyey sida uu u dhacay weerarka waxayna sheegeen in nin oday ah uu toogtay haweenay konton iyo saddex jir ah ka hor inta uusan isagu gacantiisa isku dilin sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka jarmalka ayaa sheegay in ilaayo hadda aan la ogeyn sababta keentay in ninkan uu geysto falkan iyo waxa ka dhexeeyey haweenayda uu dilka u geystay intaba dhanka kale sare uu kac ballaaran ayaa laga dareemayaa qiimaha la kala siisto shidaalka iyo saliidda ee dalka faransiiska isbuucii lasoo dhaafay qiimaha la kala siisto shidaalka ee dalka faransiiska ayaa sare u kacay wax ka badan saddex iyo toban senti halkii liitar halka uu sare u kacay qiimaha saliidda kadib go-aankii midowda yurub ay ku qaadaceen badeecadaha ruushka sida ku cad bayaan ka soo baxay wasaaradda isbeddelka deegaanka ayaa ah in qiimaha naftada oo ah shidaalka ugu badan ee laga isticmaalo faransiiska uu kor u kacay saddex iyo toban dhibic saddex senti iyadoona dhammaan nuucyada shidaalka iyo saliiddaba laga dareemayo sare u kac ballaaran mar sii horeysay midowda yurub ayaa cunuqabatayno hor leh duldhigay dowladda ruushka oo duulaan militari ku qaaday dalka ukrain cunaqabataymahan ayaa si gaar ah u beegsanaya badeecadaha ruushka ee usoo maray xagga badda iyadoona aan saameyn ku yeelanayn shidaalka lasoo mariyo dhuumaha shidaalka ugu dambeyntiina tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka bulgaariya shil dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay waqooyi galbeed ee waddanka bulgaariya sida ay shaacisay warbaahinta dalkaas xogaha hordhaca ah ee laga helayo shilkaas ayaa tilmaamaya in ugu yaraan saddex ruux ay ku dhimatay shilkan oo ka dhacay waddada weyn ee isku xirta caasimadda dalkaas iyo magaalo xeebeedka fidin sidoo kale waxaa goobaha caafimaadka la geeyey tiro dad ah oo ku dhaawacmay shilkan kuwaas oo aan caddadooda la cayimin sida la sheegay shilkan ayay mid ka gadaal markii tareen rakaab ah uu ku dhacay gaari xamuul ah waxaana halkaas ku dhintay labadii darawal iyo ruux ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa tareenka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيم guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله